barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro wacyigelin dhinaca nabadda ah ka sameeyey baadiyaha gobolka mudug ugu tagna inaan anagoo isku duubanoo dhalinyaro wada socotaah oo gaalkacyo waagi hore waxaa la ohan jiray laba dhinac bay kala tahay hal dhinac anagoo isku hal anagoo hal dhinac isku ah oo gaalkacyo guuda ayaan u tagnay dadkaasna waxaan isla fahanay qaabkii ayaguna ay u noqon lahaayeen bulsho reer mudugah oo reer miyiga oo isku farah
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
hadday camal wanaagsan calool dabacda leedahay buuraha cagaagale fika lama dulcaraareen nafta macaan canaadeen waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maxamed dawji oo ah bilineerka ugu da'da yar qaaradda afrika ayaa dib u helay xorriyaddiisa kadib markii uu muddo ka badan hal toddobaad gacanta ugu jiray rag hubaysan oo ka afduubay gudaha magaalada daarasalaam ee dalka tanzaniya hadal qoraal ah oo uu soo dhigay maanta barta twitter-ka ee shirkadda uu madaxda ka yahay ayuu maxamed dawji ku xaqiijiyey sii deyntiisa waxa uu u mahad celiyey allah dadka tanzaniya iyo booliska oo uu sheegay inay ka shaqeeyeen sidii xorriyaddiisa uu dib uga heli lahaa ma faahfaahin cidda afduubatay mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda afduubka bilineerkan reer tanzaniya horaantii bishan ayay laba nin oo hubaysan oo wejiyada duubtay ay maxamed ka afduubteen meel u dhow hoteelka colosium ee magaalada darasalaam halkaas uu rabay in uu kusoo jimicsado dawji ayaa madax u ah shirkadda m e t l group oo ka howlgashay in ka badan toban wadan waxaana shirkadani ay ka ganacsataa beeraha gaadiidka caymiska iyo wax soo saarka cuntada hantida maxamed dawji ayaa lagu qadaraa hal dhibic shan bilyan oo doolarka maraykanka ah
dalka boqortooyada sacuudi arebiya ayaa sheegay in wariyihii lala'aa muddadan baah ee jamaal khashuqji uu geeriyooday kadib markii gacanka hadal uu dhex maray isaga iyo weliba dad ku sugnaa qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga sacuudiga ayaa arintaasi waxa ay xilkii kaga qaadeen laba mas-uul oo sarsare madaxweynaha maraykanka donald trump oo isaguna ka hadlayay warkaasi uu sacuudigu soo saaray ayaa sheegay in hadalka boqortooyadu uu yahay mid lagu kalsoonaan karo hase yeeshee xubnaha aqalka koongareeska maraykanka ayay ku adag tahay inay warkaasi liqaan arinta uu sacuudigu ku sheegay in khashikji uu qunsuliyadda ku geeriyooday laba toddobaad kadib markii uu beeninayay in wax xiriira uu la leeyahay weysmada la weeyey jamaal khashikji ayaa waxa ay ku imanaysaa kadib markii in badan laga dalbaday sacuudiga oo ay ka dalbadeen bahwadaagtiisa reer galbeedka in uu wax ka yidhaahdo arrintaasi sacuudigu soomaanay bandhigin wax ay ku taageerayaan oo caddaymo ah hadalkaasi ay sheegeen in uu khashikji ku geeriyooday gacanka hadal ku dhex maray qunsuliyadda isaga iyo weliba dadkii halkaasi ka shaqaynayay ilaa iyo haddana ma cadda in bahwadaagta reer galbeedku ay hadalkaasi ku qanci doonaan iyo in kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wariyeyaasha arizona ugu sheegay oo yidhi waxaan aaminsanahay in tani ay tahay tallaabo hordhaca oo wanaagsan waa tallaabo weyn waxaa jira dad fara badan waxaa jira dad fara badan oo arrintan ku lug leh waxaanan aaminsanahay in ay tahay tallaabo horudhaca oo wanaagsan sacuudigu waa saaxiib wanaagsan waxa dhacayna lama aqbali karo waxa uu intaasi ku daray madaxweynuhu in uu la xiriiri doono boqorka dalka sacuudiga trump ayaa xaqiijiyey oo adkeeyey muhiimadda riyaad ay ugu fadhiso ka hortaga ah awoodda isi soo taraysa ee iiraan ay ku yeelanayso gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale muhiimadda ay ugu fadhiso maraykanka dhinaca marka laga hadlayo kala iibsiga hubka oo iyadu sabab u noqotay shaqo badan in ay ka abuuranto gudaha dalkan maraykanka
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadduu eebaydma toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhallinyarada isdhexgalka gobolka mudug ayaa bilaabay olo-olo dadka reemiyiga ah wacyigelin loogu sameynayo kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka xaaladiisa nabadgelyo ay aada u soo wanaagsanaaneysay inkastoo muddooyin hore ay deegaanada miyiga ahayd halka salka u ah colaada gobolka mudug haddaba qaar ka mid a dhallinyarada madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug ee dhowaan tagtay deegaanada miyiga dhinaca waqooyi bari ee gobolka ayaa barnaamijka marti iigu ah mahad maxamuud sahal cabdi macalin maxamuud xuseen cabdi dhuux dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada isdhexgalka iyo nabadda gobolka mudug ee kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da ee aan ku hormaro ee guddoomiye ku-xigeenka golaha sare ee madasha dhallinyarada mahad maxamuud sahal ee kusoo dhawow ee marka xigta ee safarkiina iyo muhiimadiisa iyo halkii aad tagteen bismillaah alxamdulilah marka hore waxaan mahad celinaya ilahi subxaana watacaala halkan ugu kulansiiyey marka labaad waxaan mahad celinayaa idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda dhammaan ugu horeeya cabdiwaaxid oo haddana la fadhiya cabdiwaaxidow waxaan tagnay haddaan ka warbixiyo safarkeenii miyiga waxaan tagnay laba goobood oo la kala yidhaahdo jeexdin iyo laamo calibiid oo aada looga garanayo gobolka mudug labadaas goobood waxaa ugu tagnay dad reemiyo aada u tiro badan dadkaasina dad waxay ahaayeen islaam ah si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxaan kala kulanay warbixin fiican waxaan isla qaadanay inaan maaragtay ka wada shaqeyno nabadda waxay ahaayeen dad nabadda u diyaarsan laakiin u baahan in la isxasuusiyo nabadda muhiimadda ay leedahay dad islaama oo waxa weye ayagoo kala shakiye bay ahaayeen annaguna waxaan ugu tagnay inaan anagoo isku duubanoo dhalinyaro wada socotaah oo gaalkacyo waagi hore waxaa la ohan jiray laba dhinac bay kala tahay hal dhinac anagoo isku hal anagoo hal dhinac isku ah oo gaalkacyo guuda ayaan u tagnay dadkaasna waxaan isla fahanay qaabkii ayaguna ay u noqon lahaayeen bulsho reer midooga oo reer miyiya oo isku farah meesha ay isku- ay isku dheelmadaan oo ayagu ay kala shakiyaan inay shakigaas iska saaraan oo maaragtay ay nala qaataan muhiimadda hawsha aan wadnan oo oo nabadda ah waxaan kaloo aan dir- aan noo qorshaysan inaan ku laabano haddii ilaahay idmo oo ayaga kulan kale la soo sameyno halkaas waxaan kasoo kala soo kulannay hawl aada u muhiimsan oo madashu keligeeda iyadoo ay maaragtay isku abaabushay
aada baa umahadsan tahay ee, maxamed maxamuud saal di macalin ee, in xilligan wacyigelin dhalinyarada ay sameyso tagta deegaanada ee miyiga ah ma u aragtaa muhiimad gaar ah oo nabadda iyo ee, wada deganaanshaha dadka wax ka tari karta bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cabdi waaxid adiga iyo idaacadda v o e da u mahad celinaya dadaalada aad ku bixinaysaan barnaamijyada dhalinyarada run ahaantii safarkaas muhiim buu noo ahaa waxaana weeyaan waxaan keenay safarka dhaliyey inay dhalinyarada madasha isdhexgalka ku baxaan deegaanada baadiyaha kadib markii magaalada wacyigelin badan laga sameeyey iyo isdhexgal badan noona suurto gashay ilaahay eh, fadligiis inay magaaladii eh, amnigeedii dib usoo hagaago dadkiina isdhex maraan oo meel walba laisku mari karo ayaa waxaa kaleeftay in baadiyihii eh, dhalinyaradu ay usii ambaqaado Eh, muhiimaduna waxay ahayd dadkaas in la to- la- loo tago eh, loona sheego dad wada dhashay oo mataqaanaa eh, ehela inay wada yihiin eh, nabadana laga wada shaqeeyo beled iyo baadiyaba marka muhiim gaar ayuu noo ahaa kulankaasi waxaana kala soo golanay dad eh, diyaar u ah eh, inay nabadda ka qeyb qaataan ayna noo sheegeen inay arrintaasi soo dhaweynayaan dhalinyarada annaguna eh, waxa weeya waxay noo ahayd kulan muhiim ah kulankaasi dadkaasna waxa weeyaan dad u diyaarsan hadday helaan eh, eh, wax yar wacyigelin ah deegaanadaas u diyaarsan inay nabadda ka qeyb qaataan aadan masita cabdimacalin ee xuseen ee dhalinyarada inta badan waxaa dhaliisha dusha looga tuuraa dhalinyarada waxaa lagu dhaliilaa inay colaadu iyagu qeyb ka yihiin xilligan maxaa keenay in dhalinyaradu bilowdo wacyigelin gaar ahaan dhinaca miyiga ah oo aan horay weli loogu arag bismillahi raxmaan raxiim horta allah subxaana watacaala ayaa meesha lasuga keenay magaceyga waxaa leedahay xuseen cabdi dhuxul Eh, waxaa ku magac dheerhay furdug Eh, runtii eh, caqabadaha keenay awal dadka waxaa la oran jiray eh, dagaalada iyo colaada waxaa hori jira dhalinyaro ee ahayd maadaamay eh, hadda dhalinyaradii intay isku yimaadeen oo walaaltinimadii iyo kalsoonidii iyo ay noqotay in wax walba isku keeni karaan dhalinyaro ee noqotay oo dhalinyaradii madasha isdhexgalka ee hoggaan u noqotay in labada dhalinyaro inta isku yimaadaan ay sameeyaan walaaltin ayaka naftirkooda kalsooni iyo walaaltinimo inta sameeyaan kadibna magaalada dhexdeeda ee qorshooyin badan wacyigelimo iyo isku imaasho badan iyo kulamo badan ay sameeyeen taas oo mar- kadibna markii noqoto gaalkacyo in laisdhex maray oo barnaamijyo badan iyo sheekooyin badan iyo eh, habeen walba laisdhex maro ee noqotay in eh, dhallinyaradii hogaa- eh, hogaankii awal la oran jiray colaadaha ayakaa horin jiray ay ka shaqeeyeen barnaamijkan haddana ay iftiimiyeen noloshii cusbeed oo gaalkacyo hadda iftiinka ay u furtay ama gaalkacyo bilicda u furtay dhallinyarada Eh, kadib waxay sameeyeen eh, miigii ayay u baxeen Eh, dad badanoo kala shekisanaa ama in colaado badan in badan ay isku jireen eh, ayagoo is yaqaano ayagoo awal hore isku yaqaanay isguursan jiray kadibna colaado kala gooyey ayay waxay sameeyeen markay tageen eh, dadkii isugu keeneen wacyigelin baa la sameeyey ayakii ismaxabeeyey dad isu- dad in badan kala maqnaa oo kala fiigsanaa ayaa waxaan u tagnay ayagoo cola- nabadda ayay dhab ka tahay annagana aan isugu nimid oo markii dib markaa isugu keen isugu keenay oo ismaxabeeyey oo qoryihii dhulka laga dhigay oo qof walbaba iyo xabadkiisa iyo is- isa saareen ay yidhahdeen ascafino Eh, maxaa loogu arka xilligan eh, kulanka dhalinyarada wacyigelinta ah ee deegaanada miyiga muhiimadda aad u aragteen maxay ahayd
Een, aad baa umahadsan tahay cabdiwaaxidow Eh, sida uu cabdimacalin iyo cabdidhuxul sheegeenba een, markaan gobolkan mudug ka qabanay gaalkacyo gaar ahaan aan ka qabanay wacyigelin tiro badan oo aan ka sameynay isdhexgal badan oo isbaaradii qalbiga ka qaadnay annaga iyo anagoo kaashanayna maamulka gobolka iyo heer degmo anagoo kaashanayna ciidamada isku dhafka booliiska iyo militarigaba anagoo kaashanayna odayaasha nabadda ee heer qaran ee guddiga nabadeynta anagoo kaashanayna bulshada qeybaheeda kala duwanba dhammaanteed waxaan ku guuleysanay inaan wacyigelin ka sameyno tiro badan magaalada gudaheeda waxaa marka noo soo baxday inaysan gobolka mudug gaalkacyo keliya ahayn ay u baahan tahay in miyiga la tago in dadka reer miyiga ah oo n- maaragtay naga aqli badan naga xeel dheeraysan xoogaana dhibaatada xaggeeda ugu badan tahay inaan tagnay noo sababtay waxaa kaloo noo so- oo nagu qasbay oo nagu kalifay Eh, sidaa la socotay gobolka mudug dhibaatadiisu badi waxaa ka dhacdaa miyiga geel baa lagu kala dhacaa Eh, waxa weye waa la kala shakiyaa xoolaha la kala ceshadaa biyo la-aan baa ka jira dha-oon baa ka jira waxaan iyadana na tusisay oo farta nagu fiiqday dhibaatada halka ka ji- ka jira ayaa farta nagu fiiqday inaan aadno oo sabab nagu noqotay dhalinyaradiina eh, ma aaminsan tihiin inaad baajin kartaan eh, colaad muddo badan halkaa kasoo jirtay oo dad reer guuraa ah xoola kala haysta wax badan kala tabaya eh, ay ka dhexeeyaan inaad baajin kartaan Een, ilaahay fadligiisa horta marka ugu horeysa anagu dad awood ciidan la midnihin waxaan nahay dad wacyigelin ah wacyigelintuna waxay qeyb ka tahay awoodda baniaadamku isticmaalo waxaan isleenahay haddaan qofka wax usoo sheegno qofkii islaam ah oo wax garanaya wuxuu nala qaadanaya inuu wax wanaagahu nala qaadan xumaantana wuu ka leexanaya sidaa ogtahay een, markaan kahor waxaan ka qeyb qa- qaadanay galkacyo waxaa ka dhacay dagaal tiro badan dagaalkii ugu dambeeyey rag madashan ka mid ah oo aan hadda meeshaan eh, inaan ka xuso aana daneyneyn ayaa qorigii xabadii oo dhacaysa ku dhegay dhoontiisa ku dhegay ayuu la dilidka naftooda halis gashay maalintaas alxamdulilah habeenkaasi waxaan daba wareegnaba maqribkii waxaan ku gaarnay anagoo xabadii dhex taagan oo indhaheena boorka qariyay madaxana la dareemi karin habeenkii waxaan ku guule- ku guuleysanay tala annaga iyo dadka meesha waxgaradka oo ay leeyihiin inaan ciidamadii la kala qaaday habeenkii marka waxaan isleenahay at least waxaan ka geysan karnaa wacyigelin iyo talabixin intaba waa ku yeelan karnaa awooddaas oo kale waa isleenaha marka sabab waa u noqon kadhaa inay joogsato xabaddu abaabulka la wado oo aan loo kala harin heer maamul heer degmo heer bulsho intaba wax weyn buu sabab haya insha allah Eh, cabdi macalin eh, deegaanada miyiga gobolka marka ay eh, la gaaro xilligan oo kale xilli roobaadka waxaa dhaca colaada dadka eh, xoola dhaqatada udhexeeya Eh, biyihii baa laysugu soo rogmayaa daaqi baa laysugu imaanayaa haddii marka eh, mar aad tagteen eh, dadkii wacyigelin aada u samayseen xoolihii iyo eh, biyihii iyo cawskiina la isugu imaanaya colaado badanna ay horey uga dhex jirtay wacyigelin mar ah maxay dadka eh, ka tari kartaa mise baajin kartaa colaadii iyo eh, dhibaatooyinka halkaa ka dhici jiray Een, waa mahadsanta cabdi waaxid Een, run ahaantii een, allah subxaana watacaala ayaan ka baryaynaa inaan wax dhibaan kusoo laaban deegaanadaas Een, dadkana een, waxaan ku wacyigelinay dad walaala inay yihiin in mataqaana diinta islaamka aysan qabin in qof muslim la dilo in qof islaan xoolihiis la dhaco Een, dadkuna waa dad islaam ah Een, waa laga yaabaa inay een, een, wax iska dhadhacaan laakiin dadku inta u badan maanta waxay gaareen heel bisayl ah ay u bisil yihiin inay nabadda qaataan inay diyaar u yihiin wax walbo la sameeyo Een, waxaanan een, dhalinyarada iyo dadkaas baadiyaha u sheegnay in ay guddiyaal samaystaan inay arrintaas ayaguna mataqaana sida anoo aan dhaxgal u samaynayno magaalada inay u samaystaan ayaguna waxaan rajaynaynaa in een, inaysnagu soo laaban dhibtame dadkan walaalahana dad waadhasha yihiin inaan lagala bixi doono roobka soo da-a xataa dadku in isdhexgeli doonaan baan rajaynaynaa insha allah deegaanada miyiga ah ee ha- dhinacii ee, dhalinyarada ee, madasha isdhexgalka dhalinyarada ee nabadda gobolka mudug ay tagtay oo keliya maahan Ee, deegaano badan oo colaada ay ka jireen baa jira midiin qorshaysantaa inaad tagtaan Eh, runtii waa noo qorshaysan tahay waa wax hadda loo bareegaraysan Eh, waana aadi doonaa hadduu ilaahay idmo
Ee, mahad maxamuud saal yaa idinka ee, gacan siinayay howsha safarka ah ee dheer ee deegaanada miyiga ah ee labada dhinacba aad ku tagteen Ee, ma jirta cid gacan idinka geysatay ka dhalinyaro ahaan marka laga yimaado maamulada gobolka iyo ee, dad kale oo wax idinka caawiyay
aad baa umahadsanta cabdiwaaxidow Eh, su-aal muhiim ay weydiisay waana su-aal bulshadu ay maarata dhegta u wada taageyso Eh, markii madasha la arka dadka badi waxay moodaan madal ay fangaraynayso een, oo dad kale fangaraynayaan laakiin boqolaal jeer baan sheegnay madashan ayadaa isku tashatay ayadaana iskeed u shaqa- u shaqo tagtay jeebkooday ku tagaan jeebkoodana wax ku maamulaan jeebkoodana ugu talagaleen inay meel kasta ku tagaan marka halkaa waxaa kaaga cadeyn ka dhah wax aan annaga ahayn inaysan nagu dhex jirin ee jeebkan annagu aan maalno
Eh, cabdi macalin eh, haddii kulamada caynkaas ah ee dadka remiyiga loo qaban loo qabanayo loogu tegayo maxaa faa'iido ah oo dadku ka dhaxli karaan Een, runtii waxaan rajaynaynaa een, kulankaasi ama kulamada kale lagu tegi doonaaba inay faa-iido noo noqon doonaan Een, annaga iyo dadka walaalaheena reemigaha nala dhashay Een, waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo isdhexgal iyo is-aaminaad iyo wada dhalasho iyo in dadku ay isku tanaasulaan ayna gaaraan heer ayagoo dadku oo mataqaana wada daaqaan deegaanadaas baadiyaha insha allah dhalinyarada isdhexgalka madasha nabadda gobolka mudug ee aas-aaskeedii waxay ka bilaabatay gobolka magaalada gaalkacyo xilli colaada ay taagneed hadda eh, miyigii baad u gudubteen inkastoo muddo hore dhalinyarada lagu dhaliili jiray eh, in amaba eh, nabad nabadeynta gobolka gaar ahaan magaalada ka socota in aan miyigi la gaarsiinin hadda waad u gudubteen adinka Eh, fariimaha ugu dambeeya aad bulshada u diraysaan ama aad isleedihiin muhiim bay u tahay in dadka eh, ogaadaan maxay tahay
Een, bismillahi alxamdulilah Een, horta saa sheegtaba eh, cabdiwaaxida waxaa lasoo maray waddo dheer oo dhibkeeda caqabadeeda leh oo faa'iidadeeda leh Een, dhalinyarada wadda isdhexgalka gobolka mudug waxay u dulqaateen oo u dhabar adeegeen inay soo maraan waddadaas adag oo usoo gudbaan maanta inay een, u taagan yihiin in bulshadooda ay wax ka bedelaan oo ay hawshii ay ku jireen oo adayga ahayd inay jilciyaan Een, anigu bulshada gobolka mudug degan iyo dhammaanba soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada marka ugu horeysa waa awooda kaliya ee dalka lagu burburin karo laguna dhisi karo in dhalinyaradu awoodooda ay isticmaalaan ayagoon hay-ad fiirinayn ayagoon maamul kaliya wax ka fiirinayn in waxaan ugu baaqaya qof kasta oo dhalinyara marka ugu horeysa uu ka qeyb qaato maskaxdiisa ku bixiyo awoodiisa ku bixiyo fikrigiisa ku bixiyo inuu ka shaqeeyo nabad iyo horumar waxaan gaaraynaa markaas in bulshada qeybaheeda kala duwan waalidka iyo macalimiinta iyo waxaan kule waxgaradku waa ay nala fahmaan meeshaan u socno ayoo naga aqoon badan runtii waxaan u baaqayaa mar labaad een, maamulada iyo reer miyiga xoolo dhaqatada inay nala fahmaan waxa aan wadno way nala fahansan yihiin runtii labaduba oo la-aantood ma shaqaynaan haddaan howlahan maamul la hoosgelin oo maamulusan nala ogeyn miyigu hadduusan noo war noo imaadusan odhana ma aana tagneen marka waxaan u baaqayaa inta nabadda jecel inay ku dhiiradaan barnaamijka nabadda ay dhalinyarada wadaan oo isxilqaanka ah dadka reer miyiga ah waxaan u baaqayaa inay ayaguna fahmaan dantooda waxaa loo soo aadaya miyiga ma ahan dan nin reer galkacyood uu leeyahay waa dan ninka reer miyiga asaga ku xiran waay inuu kala shakiyo waxaan hadda amiin dhumaaldhow u tagnay niman oo dhalinyaro ayaguna ah oo qoryo wata waxaan wareysana waxaan ihi ninka halkaa degani sunni islaama maahan haa buu yidhi salli buu wataa kitaab jaamaca gacanta ku sita qorina waa wataa waxaan ihi ninkaas waa nin islaam waa nin islaam tahay maxaa u- u- ugu socotaa wuxuu yidhi ninkaas waa iska waa iska celinaya waa igu soo socdaabi waa ka shakisan yahu yidhi gurigii wuxuu yidhi habeenkii kama casheeyo maalinta cadna iska badaaba mar baan wuxuu yidhi anoo ordaya imaadaabu yidhi oo rag ila socdaan Een, markaan qaxo wuxuu yidhi islaam habeenkaas gabadha aan qabana waa qaxdaabi yidhi laftigeeda waa ka baqashay guriga lagu kufsado ayadina waa carartay aniga awal ragga kaliya qaxi jiray waagii hore laakiin hadda macaa gabdhihii aa qaxa waxaa weye gabadha in la kufsaday ka baqaysaa ilaa ninkiyaa maqan ninkiina iska badaaba naftiisu la cararay marka caqabad weyn baa jidhay caqabadaas jidha waxaan kaga baaqaynaa dhammaantiin bulshada gobolka mudug inay il gaara ku fiiriyaan wixii lasoo maray ay fiiriyaan meesha hadda la marhayana ay fiiriyaan hal sano kaliya oo aan nabad ku jirnay maxaa faa'iido noo ah inay fiiriyaan toban boqol boqolaal sano oo lasoo maray oo dagaal lagu soo jiray maxaana soo maray ayaa inay dib u fiiriyaan markaas usa baxaysa wanaag aad baa mahadsan
mahad suu sheegay walaalkay een, arrintaasi een, waa arrin sax ah deegaanadaasna een, baadiyaha dhib badan ayaa ka jiray laakiin alxamdulilahi waxaan rajeyneynaa inay dadkaas ka baxaan een, adduunkana waxaan u baaqaynaa iyo bulshada caalamka iyo dowladda iyo waddanka inay dadka reemihiga een, loo fidiyo een, wacyigelin iyo gargaar bini-aadan oo arrintaasi loo sheegay dadkan inay walaal yihiin dadka waxaa isku diraya waa biyo la-aanta iyo wax meesha ka jiro in dadkaas ceeal loo sameeyo een, ay dadkaas qof walba gurigiisa uu biyo ku helo markaasna waxaa imaanaysa dadku inay miirsadaan baadiyaha een, ogaadaan wax haddan ugu jirto een, gobolkana dhib badan uu soo maray maanta uma baahna een, maanta xilli colaad iyo dhib adduunka waxaa maanta uu marayaa een, een, istiraatiijiyad kale u gudbay in dadka oo, een, waxyaalo kale laga fekero maanta laga fekeri lahaa in qof walaalkaa la dilo in xoolo la dhaco maanta heerkaas waa laga gudbay een, adduun iyo aakhirana midna ma fiicno marka waxaan rajeyneynaa in dadka walaalaha ee reer miyiga iyaguna ay arrinta talada nala qaataan een, dadka dhallinyarada ee magaalada gobolka mudug ku dhaqanna guud ahaan ama madal hagal ha noqdeen ama dhallinyaro kale ha noqdeen in ayaguna ka qayb qaataan arrintaasi een, sida deegaanka een, lagu soo eh, dabaali lahaa nabad dhallinyarada een, waa aadan ugu mahad celinaya dhallinyarada isdhexgalka iyo nabadda ee isxaqliqahan gobolka mudug intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaadhigaynay dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan wacyigelinta nabadda gaar ahaan deegaanada miyiga ah barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa intaynu barnaamij midkaan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
aad buu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkii madasha dhallinyarada gaalkacyo noogu soo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur xasan nuur mahadsanid jacfar haddii aan ku horeyno ingiriiska goordhow oo ay ka harsan tahay qadar afartan daqiiqa ku dhowaada ah waxaa bilaaban doonta ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan waxaana ay dhex mari doontaa chelsea iyo manchester united waxaana ciyaartan ay ka dhacaysaa guriga chelsea ee magaalada london ciyaaraha kalena southampton waxa ay la ciyaari doontaa galabta bournemouth cardiff ayaa martigelinaysa fulham manchester city waxa ay la ciyaari doontaa kooxda banley kooxda tottenham waxay la ciyaari doontaa westham wolverhampton waxay is arkayaan watford halka caawa liverpool ay marti u noqon doonto kooxda harrisfield dhinaca talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona kooxda yuventus ayaa doonaysa inay badiso kulankii sagaalaad oo xiriir ah oo horyaalka talyaaniga ah waxaana ay la ciyaari doontaa caawa fiidkii kooxda genoa ciyaarta ugu soo horeysa laba saac kadib ayay waxay dhex mari doontaa kooxaha roma iyo sbal caawana waxaa is arki doonaa udines iyo napoli laakiin ciyaarta isha lagu wadahayo toddobaadkan ee horyaalka talyaaniga waxa ay axadda fiidkii dhex mari doontaa kooxaha inter milan iyo a c milan oo ah laba koox oo isku magaalo ah aadna ugu xafiiltama kubadda cagta horyaalka sbain ee la liga goordhow oo soddon daqiiqa kadib ah waxaa dhici doonta ciyaar dhex mari doonta kooxaha iga raali ahda shan daqiiqa kadib ayay ciyaartaas bilaaban doontaa waa real madrid iyo levente real madrid afartii kulan ee ugu dambeysay horyaalka sbain ee la liga ma aysan badin oo xitaa wax gool ah ma aysan dhalin ciyaaraha kale valencia waxay la dhelaysaa kooxda leganes real ayaa waxa ay fooda dari doontaa atletico madrid halka barcelona ay caawa la dheeli doonto kooxda sevilla oo ka mid ah kooxaha xilli ciyaareedkan aad uga dhex muuqda horyaalka kubadda cagta ee dalkaasi sbain dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
nuur bukhaari aad buu umahadsan yahay xubintii ciyaaraha ayuu inala socodsiinayay markana waxaad ku soo dhowaataan codkii macaanaa cali najiib iyo heestii cawo iyo nasiib hadday camal wanaagsan calool dabacda leedahay buuraha cagaagaale bikilama dulcaraareen hadday camal wanaagsan calool dabacda leedahay buuraha cagaagaale bikilama dulcaraareen nafta maan canaadeen eesamidba ceen tahay cawga macuriin welikum macanaanteen nafta maan canaadeen eesamidba ceen tahay cawga macuriin welikum macanaanteen صبحي لموري عوي نصيبي علق وحون نصيبه مسلعون دونا مسلعون دونا صبحي لموري عوي نصيبي علق وحون نصيبها مثل عندنا مثل عندنا cuduraan la filaan iyo cilad weeye cashabu cadow wuxuu leeyahay naftaynu cadaabshee cuduraan la filaan iyo cilad weeye cashabu cadow wuxuu leeyahay naftaynu cadaabshee نبتي عجبسو ليكون عياري لقد يقعد كيسا علمي عني نقول لها يدا نبتي عجبسو ليكون عياري لقد يقعد كيسا علمي عني نقول لها يدا
heestaasi dabacsan iyo codka macaan ee cali najiib ayaan ku soo gebagabeynay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna galabnimo waa bashiir abiikar jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
ولكم عنانتين عصبحي لموري عوي نصيبي علق وحون نصيبها مثل عندنا مثل عندنا صبحي لمودي عوي نصيبي علق وحون نصيبها مثل عندنا مثل عندنا عذوران لفلان إيوه